doodan oo lagu qabtay jaamacadda b s u islamarkaana ay soo qaban qaabisay idaacadda v o a ayaa waxaa ka qayb galay madax ka tirsan puntland ardayda wax ka barata jaamacadaha dugsiyada farsamada gacanta iyo qaybo ka socda qaybaha kale ee bulshada iyadoo qaybihii ka qayb galay dooda ay xoogga saareen ahmiyadda farsamada gacantu ay leedahay gudoomiye ku-xigeenka dugsiga farsamada gacanta garowe xuseen xaaji cabdulle oo goobta ka hadlay ayaa tilmaamay in dugsiyada farsamada gacanta puntland ay soo saareen kumanaan baratay farsamada gacanta kuna shaqaysta badankood xirfadahooda islamic development bank waxay dhistay afar iskuul oo farsamo gacneed oo ay ka dhistay puntland magaalooyinka waaweyn sida gaalkacyo garoowe qardho iyo boosaaso afartaas santar way shaqeeyaan runtii shaqadooduna waxay ahayd waqtiyo kala gedgedsan bay maaratay shaqada si fiican u bilaabeen haddaan ka soo qaaday dugsigan farsamada gacanta garoowe labadii kun iyo lixdii ayaa shaqadiisa xooggeedu bilowday arday badan buu soo saaray dad badan oo baahi u qabay farsamada gacanta oo ay ka mid yihiin dad ku hamiyayay inay dhoofaan oo dhallinyaro ah dad badan oo burcadbadeed laga soo wareejiiday oo laga soo jeeyey oo inay gacnahooda ku shaqaystaan xirfadooda ku shaqaystaan xirsugeedo kala gedisan la baray oo hadda ka shaqaysta bareefid ahaanna u shaqaysta shirkadana u shaqeeya wax waa la baray wasiir ku-xigeenada haweenka iyo arrimaha qoyska puntland farxiyo yuusuf xirsi oo ka mid ahayd madaxdii meesha ka hadashay ayaa tilmaamtay in dumarka ay kaalin weyn ka qaataan farsamada gacanta gaar ahaantan dhaqanka iyo qoyska dumarka soomaalida laakiin waxaa la dhahaa inta badan waxa ay leeyihiin farsamadii gacanta oo ah tolidii haanta dhiilaha ama haanta ama waxyaabaha guryaha lagu qurxiyo waxaasay maaragtay dhaqankeen oo inta badan ay dhahaan hiddihii way gabdhuhu sameeyaan wax qurux badan buu ahaa guryahay samayn jireen awrtay rarada u samayn jireen wax walba oo runtii guriga ama maaragtay bulshada wax u taraya haweenku qaban jireen balse maan xilligan waxaa la gaaray caalamal technology baa la gaaray technolojiyaduna kama reebana gabdhuhu oo runtii waa wax weyn oo qof walba uu baran karo ama waayeel ha ahaada ama gabar ha ahaada ama wiil ha ahaada wax la baran karo waxaa soo harta farsamada runtii farsamadu anagu soomaali ahaan ama puntland ahaan haddaan dhahno wax noo muhiima weeye in weliba xilligan hadda ah aanu helo dugsiyaal badan oo farsamada ah sababtoo ayd oo qaybo badan ka kooban maxamed yuusuf jaamac tigey guddoomiyihii hore ee gobolka mudug oo ka mid ahaa aqoon-yahanka martida ku ahaa barnaamijka ayaa ku dheeraaday sida loogu baahan yahay in soomaalida ay u hiigsato dunida horumartay waxaan intaan mishiinada la samayn ummadda soomaaliyeed ay ka mid ahayd dadkii doonyaha shiraaca ama badankaa samaysan jiray ee dabayshu ay waddo oo iskaga gooshi jiray ganacsiga soomaalidu uu kala dhexeeyey ee dalka yeman horumarin bay u baahnayd sugaantii soomaaliyeed markay soomaalidu xorowday abwaankii la ohan jiray dhoodaan allah u naxariistee waxa uu isagoo soomaalida baraarujinaya uu yidhi orgi fuulinaya ama qabaal miig ka dhigannaaba toddobaadka dambe waa inaan dayaxa gaarnaa dad baa dayaxa tegey dayax gacmeed bay samaysteen dayax gacmeedkii ugu horreeyey ee dayaxa tegey iskoolkaa la idinku dhigay dadka dayax gacmeedka samaystay farsamadoodii gacantay ka faa'iidaysteen waxa aynu leennahay oo hodanka ku nahay waa xoolaha xooluhuna waxa ay ku cabbaan waa qabaalku iyadiiba tusaale u soo qaatay waxa weeye marka han qof han yari mahi mahana qaada ayaa la yidhi hadduu hankaagu sarreeyo oo aad isku aragtid waxaa la yidhi haddii ay bisaddu isku aragto libaax libaax bay noqonaysaa hadduu libaaxu bisad isku arkana bisad buu noqonaya marka inaynu sidaa ugu fakarno saynu u horumarin lahayn farsamadeenna gacanta gudoomiyaha ururka suxufiyiinta puntland oo ka mid ahaa dadkii meesha ka hadlay ayaa taabtay inay soomaalida ka maqan tahay inay suuq geeyaan farsamooyinka gacanta ay xirfadda u leeyihiin maanta waddanku wuu sii horumarayaa waxaa la dhisanayaa guryo guryihii hore aynu dhisan jirnay ka duwan waxaad magaalada garoowe ku arkaysaa dabaq dhan oo afar nin oo hindiya ay dhisayaan afar nin ama shan nin baa dhisaya haddaynu inagu u baahan nahay in dadkeenna farsamadaas oo kale la baro waxay u baahan tahay wax yar oo aan macno badan lahayn dhibaatada markaa ina haysata wax badan oo hal abuur ah oo soomaaliya ka jira ayaa jira farsamadu waxay u baahan tahay suuqgeyn haddaynu maanta oo dhan idhaahno dugsiyo farsamaha la furo oo dugsigii farsamadu uusan lahayn suuqgeyn lahayn wixii ay soo saaraan dadkaasu aynay jirin wax motifeed garaynaya oo macnihii ama suuq u samaynaya qofkii farsamayaqaanka ahaa wuxuu uun ku ururayaa farsamadiisii inuu maalintaa isagu ku xamaasho laakiin wax si hana qaado oo waddankii wax u tara ma noqonayso dhanka dowladda puntland ayaa sheegtay in dhallinyarada puntland ay siiyeen fursado badan oo kor loogu qaadayo xirfadda farsamada gacanta sida uu barnaamijkan ay v o a qabatay ka sheegay wasiirka dhallinyarada isboortiga shaqada iyo shaqaalaha puntland cabdiraxmaan sheekh axmed ee muddadii puntland jirtay waxaan aada iyo aada u rajaynayaa inay kumanaan dhallinyaro ah ay ka baxday farsamada da-yarta aan waxba baran iyo xitaa qofkii wax bartay laftigiisa wax taraysa ee ah tan shaqada dhabta ah loo maro markaan taa wajahayno waxaa la samayaa mashaariic shaqo abuur oo inta badan ee dunidu naga taageerto ama bunuugta ha noqoto ama ha noqoto eyuuda ama saaxiibada kale ee wadamada dunida aan ku leenahay ay naga taageeraan mashaariicdaa intaan la samayn waxaa la sameeyaa assessment ku aadan fursadda shaqo ee suuqa ka jirta ee qofku markuu xirfadii barto markiiba suuqa uu ku geli karo nafta ku maarayn karo noloshiisana uu wax kaga soo saari karo xirfadahaas wax xirfado badan weeye aada iyo aada u ballaaran weeye waxaan hadda wadnaa ilaa shan boqol oo dhallinyaro ah oo gobolka nugaal keliya shanta degmo oo gobolka nugaal oo xirfadaha noocaasa la barayo maxay yihiin xirfadaha la barayaa markaan ogaanay afar xirfadood bay kusoo orortay xirfadaha suuqana yeelan kara een markaana dadkaa la bari karo waxay yihiin cunto karintu ma qof baa noolaan kara haddaan cuno la karin cunadu farsabay u baahan tahay waxaa ka mid a xirfadda hadda uu ka hadlay oo qurxinta dumarka waxaa ka mida xirfadaha korontada oo ah aan professional qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha ayaa su'aalo weydiiyey madaxdii goobta fadhiday magacaygu waa axmed yaasiin maxamed waxaan ka mid ahay ardada dhigata jaamacadda puntland state university oo maanta martida loo yahay waxaan ka mid ahay madaxda ugu sarreysa ururka ardada jaamacadda puntland state university su-aasha aan weydiinayo wasiirka waxa weeye wasiir cabdiraxmaan wasiir ma jirtaa dadka hadda dalka gudihiisa wax ku soo saaraya oo farsamo ku soo saaraya ma jiraa qorshe uga degsan dowladdu inay u samayso suuq ay ku soo bandhigaaniin wax wixii ay soo sameeyeen oo ay soo saareen runtii waxaa jirta in dadka wax soo saara aysan jirin meel ay ku soo bandhigaan oo loogu hagaago hadda haddii la yidhaahdo qof mindi uun laga gato ama laga gato bircanjeelo laga gato inaan meel loogu hagaagaa jirin ee suuqaa qofku uu iska raadiyo ma u qorshaysan tahay dowladda oo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ma u qorshaysan tahay in la sameeyo suuq ay iyagu leeyihiin oo dadkaas loogu soo hagaago waa waa su-aashayda koowaad su-aasha labaad oo aan wasiirka weydiinayaa laftigiina ma jirtaa qorshe idinka dhegan in dadka wax soo saaraya iyagana loo sameeyo xafiis u qaabilsan dhiirigelinta hawshaas maadaama ay dadkaas yihiin dad waxinraya xafiis ay ku kulmaaniin oo danahooda iyo howlahooda gaarka ah ay ku fishadaaniin nuux muuse birjeeb v o a garowe